إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu waaweyn xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caddeysatay mowqifkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu bedelay admis mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan xaflad qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf xukun gacan goyn ah ayaa ka dhacay fagaaro ku yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose burcad midiyo ku hubaysan ayaa qof shacab ah waxay ku dileen degmo ka tirsan magaalada muqdisho bulshada ku nool degmo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa xalay daawada filim ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa arrin halis ah ku tilmaamay heshiiskii uu xasan sheekh abay axmed ugu saxiixay inay qaataan qaybo ka mid ah badda soomaaliya ciidamada dowladda federaalka ayaa burburiyey goobo ganacsi iyo guryo ku yeelay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mucaaradka etoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed qodobka dibadda dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha dalka turkiga آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo fidsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caddeysatay mowqifkeeda ku aadan howlgalka cusub ee magaca loogu bedelay admis warbixinta warkaasi maxamed daahir ayaa faahfaahinaya howlgalkan cusub oy ugu yeereen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala sheekh mahad warsame abu abdiraxmaan oo ka mid ah qiyaadada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka soo muuqday muuqaal si weyn loo diyaariyey oo ku saabsan qalinjibinta mucaskar ay ka aflaxeen dagaalyahano si adag u tababartay sheekh mahad ayaa ka hadlay xaaladda hadda ka taagan soomaaliya ee loo baahan yahay in loo caddeeyo ummadda soomaaliyeed waxa uu si gaar ah u soo hadal qaaday ciidamada afrikaanta ee soomaaliya jooga kuwaas oo dabayaaqada sanadkii tagay loo beddelay magaca lana siiyey maandhayd hal sano ah hogaamiyahan ayaa howlgalka cusub ee bilowday ugu yeeray aysom isagoo xuse inuusan waxba ka duwanayn kuwii hore waa howlgal lagu doonayo in dalka iyo dadkeena lagu gumaysto oo soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aanan ahayn sharciga allah ayuu yidhi sheekh mahad warsame isagoo mowqif cad oo barax tiran ku caddeeyey inay la dagaalami doonaan soo duulayaasha iyo kuwa la socda howlgalkan cusub oy ugu yeereen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala si kastoy gaalo isugu habar wacdaan waa howlgal lagu doonayo in dalkeenna iyo dadkeenna lagu gumaysto soomaaliyana laga hirgeliyo sharci aan sharciga allahin subxaanahu wa tacaala mowqifka mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ana marna isma bedelin waa kiisii hore waay oo mowqifka hor muxuu ahaa in lala dagaalamo gaalada soo duulayaasha ah iyo kuwa la socda ee murtadiinta lagu magacaabo sidaan allah uga baranayna wuxuu duulaankan gardarrada ah ku dambayn doonaa halaag iyo hasiimo gaalada inay ku dhacdo dalkana inay isaga huleelaan iyagoo dulaysan insha allahu tacaala tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh waxaa xargaha goostay dagaal beeleedyada ka socda dhulka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka sheekh mahad warsame abu abdiraxmaan ayaa sheegay in macguuslayda ay hubaysay dowladda federaalka ay dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo kufsi ay ka wadaan goobaha ay ku sugan yihiin wuxuu qabaa'ilka muslimiinta u soo jeediyey inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka allahna ay ka cabsadaan oo ay u soo laabtaan isagoo xasuusiye goodiska ku soo arooray in si sharci la'aan ah loo dilo muslimiinta lana daadiyo dhiiggooda anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shurud la'aan u joojiyaan dagaallada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacallakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo alla subxaanahu wa tacaalaana wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay waman yaqtul mu'minan mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima nebigeenni moxameda sala allahu calayh wasalamna wuxuu leeyahay man qaatala taxta raayatin cimiya yadcuu ilaa casabiya aw yaqdibu licasabiya faqitlatuhu jaahiliya waa inaad ogaataan in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka loogu mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna sheekh mahad ayaa dhanka kale fariin u diray dadka isticmaala baraha bulshada ah ee ku lug yeesha hurinta dagaalbeeleedyada waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhallinyarada isticmaasha waxa loogu yeero baraha bulshada dal iyo debad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala kana waantooba huridda dagaal beeleedyada dalka ka socda qof waliba oo ka qayb qaata isku dirka qabaa'ilka soomaaliyeed ama dhiirigeliya colaadda dhexdooda ah waa qof u adeegaya cadowga ha is ogaado ama yuunan is ogaanin nebi moxamed sala allahu caleyh wasallam wuxuu leeyahay man caana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin lam yazil fii sakati illaahi xataa yanzic dhulboobka xoogaystay ayuu sheekh mahad ka hadlay waxaana uu dhambaal digniin ah oo far waaweyn ku qoran u diray ganacsatada iyo qof kasta oo ku lug yeesha dhulboobkaasi uma aabbayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo inta uu ku guda jiray kelimadda waxa uu sheekh mahad docda kale ka hadlay halganka iyo nafhurka reer falastiin oo afka ciidda u daray yuhuudda taagda daran ee lagu sanduleeyey inay qaataan xabad joojin ay ku badbaadinayaan inta ka hartay maxaabiista ku jirta gacanta kacdoon wadayaasha reer falastiin maanta ma jirto askari yahuudi ah oo geli kara dagaal toos ah waxay ku soo uruureen duqaymo waana ficil muujinaya daciifnimada yuhuudda ayuu yidhi sheekh mahad isagoo walaalaheena reer falastiinna ku dhiirangeliyey inay ku sabraan dhibaatooyinka kaga imaanaya yuhuudda waxaa bishaaro ah sannad ka badan duulaankii ay yuhuuddu ku soo qaaday khaza in ay ka muuqato in yuhuuddii ay ku dhacday dhaqaalihii oo ka burburay iyo iyagoo dad ahaan u baaba'ay waxaa kaloo inoo muuqanaysa in iimaanka iyo sabarka uu ka awood badan yahay hubka hantida tirada iyo teknolojiyadda maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toosa soo galo waxayna arrintoodu ku soo ururtay duqaymo ay ku xasuuqayaan haweenka carruurta iyo waayeellada waana ficil muujinaya daciiftinimadooda walaaleheenna reer falastiin waxaan leennahay ku sabra dhibta yuhuuddu idiin geysanayso maxaa yeelay waxaa tihiin dad diiddan dullinnimada diinka saaridda iyo dhulkiinaa barakaysan inay yuhuuddu qabsato si kastaba ha aatee midowda afrika ayaa bishii maarso sannadkii labada kun iyo todobada waxa uu soomaaliya u soo diray ciidamo loogu magacdaray amisom kuwaasi oo lagu qarinayay jabka iyo halaaga askarta xabashida etoobiya ku gaaray soomaaliya amisom ayaa magaca loo beddelay bishii abriil sannadkii ka waxaana xilligaasi loo bixiyey admis ujeedka magaca loo beddelay ayaa qayb ka ahaa qorshe iyo hindise lagu dhimay kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha afrikaanta ugu dambayntii howlgal kale oo loogu magacdaray howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya magaciisana loo soo gaabiyo eyusom ayaa lagu dhawaaqay dabayaaqada maalmihii ugu dambeeyey sannadkii tegay ee lasoo dhaafay howlgalkan oo bilowday kowda bishan janaayo ayaa soconaya muddo hal sano ah waxaana mar uu ku sigtay in gebi ahaanba uu meesha ka baxo markii la waayey cid maalgelisa markii foodda laysdaray fagaxdiiyo durduuradiiyo fahda orodka boodada fadalboobka carashada geeshkii cirfanashada figta sare lahaan jiray fakadii ma laga degay faham guur ma ku rid- ma lagu riday filan waa ma ka hor yimid allah allahu akbar mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan xaflad qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf sida warbixinta warkaani uu ku eegayo maxamed sheekh
بسم الله الرحمن الرحيم
mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filim cusub oo aada u xiiso badan kaas oo ah mid aad tayadiisa u sarraysa oo lagu soo gudbinayo mucaskar militari ayna ka aflaxeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isugu jira garcas iyo garmadow waxaana isdultaa kooban ku samayn doonaa allah idankiis isdaarkan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib xilliga uu ku soo beegmay waxa uu kaga duwan yahay mucaskaraadkii hore su'aalahan iyo kuwo kale ayaan isku dul istaagi doonaa dhegaystow
ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن haddaan ku horumarno akadeemiyadan militariya ayaa loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxa uu koonkan guudkiisa yimid sheekhan kun sagaal boqol iyo shantii isagoona ku dhashay gobolka sool gaar ahaan taleex oo horay loo goran ogaa caasimadda boqordiiriye sheekh bashiir alleh u raxmade waxauu adeer u ahaa nin lagu magacaabo maxamed cabdulle xasan kaas oo ah odayaasha waxgaradka ee gobolka sool sheekh bashiir ayaa ka soo jeeda beesha yeesif ee ka tirsan habar jeclo isaaq waxuuna wax ku bartay tuulada beer ee bariga burco halkaas ayaa wax ku bartay sheekha markiiska uu wax ku bartay sheekh bashiir ayaa waxaa asaasay awowgiisa oo lagu magacaabi jiray xasan fiqi cabdi taasoo lagu baran jiray qur-aan kariimka axaadiid iyo culuum kale oo diini ah sheekh bashiir ayaa waxaa dhowr jeer xabsiyadooda guracan u taxaabay ciidamada gumaystaha ingiriiska kadib markii ay kasoo horjeesteen goodfarada guracan ee ay dadka kula kacayeen iyo mabaadida guracan ee ay ku faafinayeen ummadda soomaaliyeed wuxuuna soo shaca baxay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo soddonkii kadib markii uu kaalin muuqata ka qaatay rabshado ka socday magaalada burco sanadkaasoo la isku mari waayey siyaasadda cusub ee dhinaca waxbarashada oo maamulka gumeystaha ingiriiska uu soo fargeliyey wuxuuna doonayay in xilligaas ardayda soomaaliyeed goobaha waxbarashada looga dhigo wax ka baxsan diinta islaamka taasoo ay kasoo horjeesteen boqolaal dad oo ay hormuud ka ahaayeen sheekh bashiir sheekh bashiir iyo culimo kale ayaa isla gorfeeyay in dagaal mooye wax kale aan looga adkaan karin gumeystaha ingiriiska sheekh bashiir iyo tiro ka mid ah xirtiisa oo gaarayay shan iyo labaatan qof ayaa doorbiday inay hub ka qaataan oo ay gunta dhiisha isaga dhigaan islamarkaana ay iska dulqaadaan heryada gumaysiga oo ku dulhabsatay maadaama ingiriiska uu horar ku ahaa dadka muslimiinta ah diintooda iyo sharafkooda
ولكن نقذف حمما قدما قدما
inta la xasuusta sheekha ayaa hogaamiyey malaaxiim aad u fara badan oo lagu jabiyey ciidamada ingiriiska iyo maleeshiya daacad u ah waxayna afka ciidda u dareen saraakiil ka tirsan ciidamada ingiriiska iyo askar daacad u ahaa taariikhda ifaysa ee sheekh bashiir ayaa ah mid dheer oo aan kusoo koobi karin war iyo barnaamij taasoon xilligan inoo saamaxaynin wakhtiga inahayo awgeed mucaskarkan militari ayaa waxaa ka aflaxay culimaa u diin odayaal dhaqan iyo abwaano caan ah kuwaas oo dhammaantooda ku labisan dareeska militariga iyo kabaha buudka waxayna garwaxsan yihiin aalaadka waxgumaada noocyadooda kala duwan ciidamada kaaflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir ayaa waxaa wejiyadooda laga dheehanaya sida ay ugu hamuun qabaan oo ay ugu helan yihiin dhiigbixinta ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarradaha dalkeena soomaaliya ku jooga waxyaabaha xusida mudan ee sida gaarka kuu soo jiidanayo ee dhaayaha aad saarayso waxaa ka mid ah kuuna caddaynaya in raggan ay yihiin ciidan sal adag oo tababaro caalami ah oo heer saraa la soo siiyey bandhigga ay samaynayaan iyo qaabka soo jiidashada leh oo ay u gaardinayaan goobta mucaskarka ee cardiga ay ku samaynayaan ciidamada kaaflaxay ayaa waxaa xaadiray sida muuqata kaamirmaano taqniyad sarraysa oo ka tirsan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxay dhan weliba kaa tusayaan sida tababar heer sare ah loo siiya askarta kaaflaxay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf alleh u naxariistee waxaana inta aan ka marnayn oo muuqaalka aad ku arkaysaa ciidamadan oo sita raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo boorar ku qoran erayo soo jiidasho leh oo kale ah aljihaadu fii sabiili illaahi baabun min abwaabi aljanna karihnaa xayaata addulli wakhtarnaa xayaata alcizi علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا mucaskarkan ayaa ku soo aadaya xilli uu fashilmay howlgalka ciidamada midowda afrika ee isku magacaabay atmis iyo xamladii uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taasoo ka dhan ahayd wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab durbadii marka baraha internetka lagu baahiyey muuqaalkan cusub ay baahisay alkataib waxa uu dheliyay hadalheen aad u badan isagoona argagax ku beeray dowladda federaalka iyo dadka ku daaban iyadoona dhanka kale dadka taageersan xarakada al-shabaab ay aad u bogaadinayeen ragga ka aflaxay mucaskarka khubarada militariga ee dhanka caskariga ah ayaa shaaca ka qaaday inaan la dhayalsan karin awoodda militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marba marka xigta sii kobcaysa khubarada militariga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay halis ku tahay dowladaha deriska laha dalka soomaaliya maadaama mar weliba ay soo saarayaan mucaskaraad tayadooda sarayso oo ay ku aflaxeen boqolaal ciidamo ah kuwaas oo doonaya inay caalamka islaamka oo idil ku faafiyaan diinta islaamka kufriga iyo wixii la mid ahna ay baabi'iyaan
قدما قدما قدما قدما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال mucaskarkan cusub ayaa mucaskaraadkii hore waxa uu kaga duwan yahay oo aad ku arkaysaa rag cusub oo abwaano ah oo ku soo biray jihaadka ka socda dalka soomaaliya oo ay bandiirada u sido xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh mahad warsame oo ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo khudba dhinacyo kala duwan ku qotomaysa ka jeediyey goobta ayaa bogaadiyey ciidamada ka aflaxay mucaskarka militariga loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah walaalaha tababarka qaatay iyagana waxaan leeyahay allah ha idinku ciseeyo diinta hana idinka dhigo kuwa faatixiinta ah ee cadowga ka dulqaada dhulalka muslimiinta ay gumaysiga ku haystaan
قدما قدما قدما filimkan cusub tan iyo markii mu'asasada warbaahineed ee alkataayib xalay ku baahisay baraha bulshada waxaa komentiyo ama aaraah fara badan ka dhiibtay kumanaan dad ah mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday inay baahin doonto qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf taasoo ay bulshada si weyn u wada sugayaan ترتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى
xukun gacan goon ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyabarrow ee shabeellaha hoose mubaarag cumar ayaa warkaani faahfaahinaya
shalay salaadii casir kadib musallaha weyn sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kunyibarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaa ka dhacay xad ka mid ah xuduudu allaah xadkan oo ah xadu sariq ayaa ka dhacay musallaha sayid maxamed cabdulle xasan iyadoona ay musallaha soo buux dhaafiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kunyibarow kuwaas u soo daawasho tegay xukunka iyagoon ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay magaalada ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose horteeda dacwad keensaday rufaaci boorow aadan afartan iyo labo sano jir ah wuxuu yidhi waxaan ku dacwaynayaa dukaankayga ayuu jabsaday wakhti habeen ah albaabka ayuu mindi ku jeexay wuxuuna kala baxay alaab tir badan oo ay ka mid yihiin macwiisyo sabar ah oo gaaraya toban macwiis kow iyo toban shaar toliin ah iyo garamo oo isaga lagu soo qabtay alaab kalena way iga maqan tahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ninkan iiga qaado alaabtayda lana waafajiyo sharciga intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan jabsaday dukaanka rufaaci anigaana gacantayda ku jeexay albaabka waxaana kala baxay toban macwiis sagaal shaar kow iyo toban milyan lacag puntland ah intaasi ayaan soo qaatay intaasi kadib maxkamaddu waxay qiimaysay waxaana lagu qiimeeyey lacag dhan saddex boqol soddon iyo kow doolar xukun intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadda rufaaci boorow aadan iyo jawaabta xus- oo ahayd mid qiraal ah qiimaysayna alaabta uu soo haday kana haday meel xirsi ah alaabtaasi oo qiimaheedu gaaraya nisaabka gacanjaridda ayaa waxay xukus u soo saartay sida tan
sidoo kale qaadig ayaa fagaara ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxayo adillada loo cuskaday iyadoona isla goobta gacanta loogu jaray kow waxay maxkamaddu xukuntay in uu haday alaab ka haday meel xirsi ah labo in uu haday alaab gaaraysa gacan jarid saddex in alaabta soo haday uu ku wareejiyo rufaaci afar waxay maxkamaddu ku xukuntay hus- in laga jaro gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa waxaana la uskaday aayadda soddon isleedaad suuratu lmaa'ida والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري اقضعوا في ربع دينار ولا تقضعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من عرض وقال ابن تيمية رحمه الله وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع هذا وبالله التوفيق
degmooyinka iyo deegaanada dhaca wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa marar badan sidan oo kale ka dhacay xukunno xadusariq ah kuwaas oo lagu fuliyey daddiyo kala duwan oo ku kacay falxatooye ah burcad midiyo ku hubaysan ayaa qof shacab ah waxa ay ku dileen degmo ka tirsan magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku waramaya in burcad ku hubaysan mindiyo ay dil ka geysteen xaafad ka tirsan degmada dayniile ee magaalada muqdisho dilkan foosha xun ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah bulshada ku nool halkaasi waxaana dilkani uu yimid kadib markii uu muran soo kala dhexgalay kooxaha burcadda ah iyo ninka ay moobelka ka dhaceen dhacdooyinka caynkan ah ee uurkutaallada ah ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo in badan ay ka geystaan burcadda ciyaalweerada la magac baxday kuwaasoo dowladda federaalka ka ciribtiri weysay degmooyinka gobolka banaadir bulshada ku nool degmo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa xalay daawaday filim ay soo saarteen mu'asasada alkataa'ib warbixinta warkaani waxaa inoo diyaariyey maxamed muudey dad aad u badan ayaa salaadii cishaa kadib isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada bu'a qable ee gobolka hiiraan halkaasi oo laga daawaday qaybta koowaad filimkii xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin dadka muuqaalka daawaday ayaa sheegay in xiiso gaar uu leeyahay mucaskarka oo ay ka soo muuqdeen qaar ka mid ah abwaanada dhowaan ku soo biiray xarakada shabaabulmujaahidiin culimadiin iyo odayaal dhaqan dadka ka maqan saaxada jihaadka ayay ugu baaqeen in ay soo haleelaan oo ay ku daydaan dadka filimka ka soo muuqday oo qaarkood isaga soo tagay goobihii ay ku sugnaayeen iyaga oo go'aansaday in ay qayb ka noqdaan halganka jihaadka ee soomaaliya ka socda boorka waxaa ku qoran karihna xayaata dulli wakhtarna xayaata alcizi waxaana gacanta ku haya waa abwaannagaye cali khaliif allaahu akbar allaahu akbar macnaheeduna waxay tahay waxaan kiraahsanay xayaatadii dulliga ahayd waxaan doornay xayaatadii sharafta lahayd oo jihaadka iyo cizigaan ah allaahu akbar allaahu akbar
caawa halkan waxaan ku biirsaday macaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ilaahay subxaana watacaala dad barakeeyey oo shaacaarta islaamka muujiyey ayaa halkan ku fiirsannay abwaankii soomaaliyeed oo macaskarka soo baxay oo cadowgiisa indhaha ku gubaa gacantana ay kasii daran tahay nin walboo muslim oo soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uu baaqaynaa inas tamaniyo ina mucaskarkan aad arkaysiin nin walba inaad iska xaadiriya cadowguna isla xisaabtamo intaasaan ugu baaqaynaa annagana waa fiirsannay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay ilaahay subxaana wa tacaala annagana hana waafajiya runtii waa macaskar aad iyo aad cajiib u ah xiise gooniya iyo himilo gooni ayuuna leeyahay ee ragga ka soo muuqanaya wejiyadooda maaragtay rag aad iyo aad noo farxad geli qalbiyada annagana u qabooji waaya waxay leeyihiin maaragtay muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culammada waaweyn oo shuyuuqda ah si sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nageyoo kale abwaan cabdiwaaxid oo kale waxaa soo muuqda haldoorkii maaragtay bulshada soomaaliyeed ayaa ka soo muuqda aad buu noo farax geliyey ilaahay subxaana watacala waxaan u rajaynaynaa kuwaan iyo kuwa kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu suga ayaan ilaahay subxaana watacala u weydiinaynaa filin aad u fiican ee macskar ay kasoo bandhigaan sheekh bashiir sheekh yuusuf maantan xafladan aad u qiimo badan waxaan leeyahay halkaa fariin ugu dira garguurtow maanta ciyaalkan ay fariin kugu dirooyin garguurtow kismaay aad meesha rabtid aad hilibkaadu cad gorgoran u arki doontaa insha allah qaybo kale oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa la fiilayaa in laga daawado filimkan oo macluumaad iyo fariimo muhiim ah xambaarsan mas-uul xil ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa arrin halis ah ku tilmaamay heshiiskii uu xasan sheekh abay axmed uga saxiixay inay qaataan qayba ka mid ah badda soomaaliya sida warkaani uu ku eegayo farxan cali cabdulaahi cumar cabdirashiid cali sharma arke oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa isagoo waraysi bixinayay waxa uu sheegay in lagu degdegay heshiiskii uu xasan sheekh itoobiya uga saxiixay badda waxa uu tilmaamay in ay halis tahay in soomaalida loo muujiyo in etoobiya ay walaalo yihiin madmadow soo kala dhexgalayna la xaliyey taas oo uu xusay inay khatar gelinayso jiritaanka ummadda soomaaliyeed arrintan horta lala qortaayo oo etoobiyaanka loo muujinaayo dad walaalo ahoo inta is afgarad khalad ka dhaxay hadda heshiiyey an waxay la tahay inay deg deg tahay khatarna ku tahay soomaaliya mustaqbalkeeda xuduuna runtii arrimahan waxaa muhiima inuu dadka soo dhex jiro laga fakaro alaaliskala quursado ala loo dhanyahay lagu wajaho arrintaa khatar bay leedahay waxay keeni kartaa khatar ah birita haddii commercial aa siisid nafdadkan wajis hadda hadalka loo badanaya commercial aan siinaynaa commercial haddii la siinayo hadda berbere iyo boosaaso iyo xamar iyo kismaayo uga jiraan uma baahna zeylax iyo ereyreda iyo meel cusub in ay hadda commercial ayaga la siiyo moogta darada berbero weynaa jirta ay kasoo degsan karaan waxay rabaan laakiin haddii la siiya hadda meel cusub oo iyaga iyo budjed iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhistaan dekedaas maxaa diidaya dekedaas inay u isticmaalaan arrimo military yaase ka joojin kara beritu awoodda lagu joojinayna yaa iskale haddaba cumar cabdirashiid ayaa qayb ka ahaa heshiiskii isfahamka badda ee sannadkii labada kun iyo sagaalka ay la galeen kenya ee loogu magacdaray memorandum of understanding oo loo soo gaabiyo m o u qaar ka mid a dadkii u soo joogay dhacdadaas ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in heshiiskaas ay wada saxiixeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo xilligaas ahaa wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga iyo cumar cabdirashiid oo ahaa ra-iisul wasaare halka uu dalka madaxweyne ka ahaa shariif sheekh axmed ciidamada dowladda federaalk ayaa burburiyey goobo ganacsi iyo guryo ku yiilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan tafaasiisha warkaasi maxamed qaasim ayaa soo jeedinaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa laga soo werinayaa in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen magaaladaas dadka ku dhaqan beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanku ay burburiyeen xarumo ganacsi oo ku yaala magaaladaas ayna arrintaasi ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah waxa ay intaasi ku dareen inay geysteen xadgudubyo kale oo ay ka mid yihiin dildil iyo in hantida dadka ay burburiyaan ciidankii shacabkii shan hoomey hadda muraayadaha ka jajaban laba maqaayadoo ii dhowada dad masaakiin ay lahaayeenoo agoone baasidee laga daddaadi taliya baakaay iyo abow hebel caddaan naagiyay ku tunteen waadii jirjirbini waa budaheen shacabka marka haddii la didiyo oo duurka la kala geliyo oo mid faniini mid xabad lagu riday mid qora caashi laga geliyo mid buushkii laga dumiye noqdaan dhibaa jira buushkayga waad dumiyeen caskartaa iga dumisay bashiir caddaani baa kaahay bashiir caddaani shalay raashinkoo ku jiraa iga kortegi waayey oo nafta iigu sheegtay shaloo dhan baakaa iga dumiyey bashiir caddaani haddii nimankaa la sheegaaho oo laleeyahay baakaa iyo hebel caddaani laleeyahay hadday ayagu wataanna dawladdu ha maqasho inay ku soo duuleen shacabka shaarka milatarina ay geshan yihiin ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dhibaatooyin nuucan ah ay kula kacaan bulshada rayidka ah ee ku dhaqan goobaha ay ka taliso dowladda federaalka marar badan ayay tacadiyaad kala duwan u geysteen bulshada ku dhaqan muqdisho iyo magaalooyin kale halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku heleen haddii wax khilaaf ah ay soo kala galaanna lagu xaliyo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala mucaaradka itoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkan inoo haya mucaaradka itoobiya ee ku sugan dalka dibaddiisa ayaa ku howlan sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waddanka maraykanka ayaa waxaa isku urursanaya xubnaha ugu waaweyn ee mucaaradka itoobiya oo uu ugu horeeyo jawaar maxamed oo kasoo jeeda gobolka ormada iyo mas-uuliyiin hore oo itoobiyaan ah kuwaas oo qaarkood xilal sare iyo kuwo dhexeba kasoo qabtay itoobiya waxay aad u dhaliilsan yihiin xisbiga talada haya ee lagu magacaabo barwaaqo iyo siyaasadda uu dalkaasi ku hogaaminayo abiy axmed iyagoona sheegay inay abiy karidi doonaan ra-iisul wasaarenimada itoobiya iyagoona intaa ku daray inay u adeegsan doonaan shacabka itoobiya ee kasoo horjeeda maamulka abiy axmed mucaaradkan ayaa hadda waxa ay shir ugu fadhiyaan dalka maraykanka iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegeen inay yihiin dadka kala socda maamulo kala duwan balse hadafkooda uu yahay inay abiy talada ka xooraan wararkii kasoo kordha abaabulkan ay wadaan mucaaradka abiy axmed waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah warkan waxaad kala socotaan warbaahinta tan alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha dalka turkiga dooni caag ah oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay badda ku taala xeebta galbeed ee dalka turkiga sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalkaas waxaa ku geeriyooday toddoba qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonida degtay ilaalada xeebaha ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in koox ka kooban afartan tahriibayaal ah ay doonida ka raaceen meel u dhow gob loo dalxiistago oo lagu magacaabo kusadaasi oo ku taala meel shan iyo toban kilomitir u jirta jasiiradda gariiga waxayna xaqiijiyeen in toddoba ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen kadib markii ay ku hafteen biyaha halka ciidamada turkiga ay isku dayeen inay ka hortagaan doontooda waxay intaasi ku dareen in saddex qof oo ka mid ah si deg deg ah loo soo saaray halka inta kalena la helay jimcihii shalay iyagoo xuse in siddeed iyo toban qof oo waaweyn iyo saddex iyo toban carruur ah lagu soo badbaadiyey howlgal ay sameeyeen ilaalada xeebaha ee dalka turkiga bishii disembar ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii waxaa loogu yeero ururka caalamiga ah ee socdaalka ay ku dhawaaqeen in intii lagu jiray sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ee ina dhaaftay la diiwaangeliyey in laba kun saddex boqol soddon iyo saddex qof oo tahriibayaal ah ay ku qarqoomeen ama lagu waayey xeebaha badda mediterraneanka kuwaasoo ku wajahnaa dalka yurub si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ku jireen warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa